magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle waxaa ku soo badanaya gabdhaha la imaanaya hal abuurka ganacsi saabriin saalax cali waxa ay ka mid tahay hablaha ku nool magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle waxayna magaalada jowhar ka hirgelisay carwa malikiih oo lagu iibiyo elektaroniga ah iyo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan waxa ayna ka warbixisay hal abuurka ganacsi ay samaysay iyo waxyaabaha ay iibiso keeda disembar adii wuxuu ii furaya ganacsigaa muddo way sanad way ku dhawaan kartaa sanad camal ii furan tahay beelo caadiya inkastoo reer badan soomaalida ay jecelyihiin moobeelooyinka dignaha nicliyaasha waxaan haynaa moobeelo la dhahaayo digno dignaha kaleh kala nuuc aya nuucays asaa usii kala baxa mid oo ah digno ilweyne mid burundeys la dhahaayo mid caadi digno oo yaryar ay u yaqaaneen soomaalida mid kale waxay u yaqaaneen bedriweyne midba nuuc bay u yaqaaneen soomaalida waxaa kala haynaa moobeel idel waxaan haynaa moobeelo waaweyn ee dns eeeln ee fifty ee fiftyone ee duwanti waxaan kaloo haynaa moobeelo k laba boqol iyo lixdan la dhahaayo oo hadda imaadeen cuseeb wadwaafiyo moobeelo ayo nuuc waan haynaa waxaan kaloo haynaa cabitaanada lagu shiido biyaha waxaan haynaa feerooyin bahalaa dimaha lagu jarto mid ayadoo barees la gelina iyo mid ayadoo barees la gelinayn waxaa kaloo ee dhanka elektroonida dhanka kosmaatikiska waxaan haynaa gabdhaha waxay isku qurxi lahay ayo nuuc waxaan haynaa dimaha cilaanka oo dimaha la mari lahaa kareemada waxaan haynaa iskraabyada jirka oo saqd iyo waxyaabaas ka daadinaya waxaan haynaa saliidda dimaha saliidda dimaha ayaa kale ayo nuuc mid dimaha jajabka ka ilaaliso mid dimaha dheedheedheyso aflaaqadii waxaas ka ilaaliso waxaan kaloo haynaa iskraabyo wejiga la mariyo oo adi wejiga qofka wejiga u qurxiyo gabdhahu badan qurxintii jecelyihiin waxaa kaloo haynaa nafaqooyin dimaha la mariyo nafaqooyin dimaha dheedheereyso bajaq ka dhigto jilcisooyin aktifyo waxaan haynaa beebi giftiyaal oo caruurta loo geeyo waxaa kaloo haynaa saliid qombeyaal carfisooyin waxaa kaloo haynaa barfuumo caano caanaha aya nuuc caanaha caruurta yaryar la siiyo midka caruurta dadka waaweyn cabaano midka ilmaha aya nuuca la siiyo ilmaha halka sano midka la siiyo midka lixda bilood ilmaha la siiyo ilaa iyo dadka waaweyn mid ay cabi karaan caanaha ayaa nuuca waxaa kaloo haynaa dalmuusyo oo biyaha lagu karkarsado shaax lagu waxeeyo waxaa kaloo haynaa diishyo shaambooyinka waaweyn oo cagagte waxaan haynaa shaambooyinka madaxa lagu dhaqdo saliidyo waaweyn oo adi waxna cuntada lagu isticmaali karo madaxna oo dadkan marsa karaano magaalada jowhar ayaa waxaa ka jira ganacsiyo kala duwan kuwaas oo qaarkood ay hirgeliyeen haweenka ku nool magaaladaasi